magaalada hargeysa weliba la kaga waday munaasabadiio kagalanjibiyaayeen arday baradeen shaybaarkii iyo umulisinimada islamarkaasayna ku aflixeen macadka culumta caafimaadka hargeysa weliba ku qeyb galay munaasabada ardaydaasay kugalanjibiyaayeen maamulka macadka culumta caafimaadka hargeysa wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan waalidiin iyo marti sharaf kala anka horeyntii weliba munaasabada ku hadalaya agaasimiga macadka culumta caafimaadka ee hargeysa naciime mursal xuseen iyo weliba ku waranti sida ardaydii walahanbareenga waxaanu ku tallaabsanaa shuruucdii wasaaradda caafimaadka ayaanu ku tallaabsanaa ardaydeeda waxaanu baraa manhajkii caalamka ee aqoontii uu beyshanka ku ku maxaan la dhahdaay uu ugu adeegi lahaa ayaanu baraa iskuulkaygu waa iskuul dowladeed oo hoos yimaada wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda somalilan aad bay ugu mahadsan yihiin ilmuhu waa geed la beerayo oo u baahan in la wada eego waynu soo wada eegnay maanta waxaynu soo gaarsiinay halkii aynu doonaynay ee adliis intii baysigii baynu soo gaarsiinay insha allah waxaanu uga rajaynaynaa inay liidaradii tumoro noqdaan akadabeeti wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan xasan maxamed cali iyo wasiirka hogeenka wasaaradda walbarshada somalilan doctor abdaxkiin saciid bustaale iyo si wadajare weliba ardaydii oon ka hambalyeeyana guuliyo saasaatowna ka dhiirigeliyeen inuu sii dadaalanha taca badan baynu soo marray dadaal badan baynu soo marray aqoonteen waxay soo martay tadawur iyo marxalado kala duwan waxaynu jecel lahay maalin walba wixii hadda ka dambeeya inaynu tayada inaynu adkayno waxbarashada inaynu tayadeeda adkayno si aynu dabeedna ula jaan qaadno qaranka dowladaha maanta horumaray si aynu ula jaan qaadno waxaanay ku xidhan tahay manhajkeenna macallimiinteenna ardaydeenna iyo environmentka wax lagu barayo ardayga lagu barayo iyo waxa uu qalab haysto ee u adeegaya inuu waxbarto wasaaradda waxbarashada waxaa mas-uuliyaddeeda koobaad ay tahay in dadkeenna iyo dhalinyarteenna iyo bulshadeenna ay helaan goobo waxbarasho hadday noqoto waxbarashada tooska ah hadday noqoto waxbarashada xirfadaha iyo hadday noqoto waxbarashada culumta caafimaadka iyo heer jaamacadeed tanna waxay ka turjumaysaa horumarka aynu hiigsanayno waxaan aaminsanahay ardayda halkan joogta in la soo geliyey tacab in la soo geliyey dadaal in la soo geliyey aqoon inay iyaguna la yimaadeen adkaysi iyo ka go-naansho in arday waliba maanta uu gaadho farxaddan taana waxaan leeyahay hambalyo waxaan leeyahay aqoontii laydin baray ciddaad u adeegaysaa waa bulshada ciddaad u adeegaysaa waa dadka nugul ciddaad u adeegaysaa waa bulsho u baahan gargaar iyo in la garab istaago waxaa laydinka baahan yahay inaad muujisaan dhammaan akhlaaqiyaadka barashada culumta caafimaadku ay leedahay inaad u adkayso u yeelataan duruufaha kala duwan ee aad ku shaqayn doontaan